siday xaqiijeen ila ka tirsan hay-adaha amniga waxaa qaraxa ku dhintay in ka badan shan iyo toban ruux waxaana ku dhaawacmay shan kale oo la dhigay isbitaalka madiina qaraxan oo loo adeegsada gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay wuxuu haleelay laba gaari oo kuwa dadweynaha blka iyo gaari kuwa ciidamada ah oo halkaasi marayay hafayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalan ayaa sheegay inaan la aqoonsan karaynin dadka ku dhinta qaraxa ujeedaan dhibaatada waxaan ku sheegna ma naqaano intii dhimatay aqoonsan ma karno waayo cadcad baa loo go'ay beer baa meel yaalla madax baa meel yaalla calool baa meel taalla mindhicir baa meel yaalla qaybaa maqan oday baa hadda ilahaa wiilkaygii waan helay laakiin gacantii baa maqan waxaan ka hadli karno maan dhegaysan karno ama damiirkeennu na siin kara maaha taargetku wuxuu ahay shacabka in la laayo cid loo dan lahaayoo kaleba jirto halkan xarun ciidan maaha wasaarad gaashaandhig maaha xalana oo v-odu weydiisay khasaaraha rasmiga ka dhasha qaraxa ayaana jawaab ka bixin khasaaruhu adaan ku weydiinayaa waad joogtaa goobta xagga beer baa yaalla xagga madax baa yaalla xagga calool baa taalla caasi waa buuxay mid kale waa la raraayey midna kama badbaadin marka ummadda allaha badbaadi xog ayeshe idaacadda v o eda ayaa sheegaysa in qaraxa lala damacsanaa taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka jenaraal moxamed jamcaale erfiid oo xilligaasi ka soo laabtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga qaraxan maanta kooxda al-shabaab ay ka fuliyeen muqdisho wuxuu imaanayaa iyadoo dhowaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi uu ku dhawaaqay xaalad dagaal isbeddel loo ku sameeyo taliyaasha ciidamada cabdulqaadir okey v o a muqdisho